الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد insha allahu walaalayaal waxaa caawa noo dhacaysa muxaadaradii horey aan u iclaaminay oo ciwaankeedu yahay kashfu niqaab can axkaami alqubuur in bal daboolka ama niqaabka laga faydo waxa weeyaan axkaamta ku tacalluqda qubuuraha dhisidooda sababtoo ah masaladan walaalayaal waa masale si gooni ah runtii muhiimad gooniya leh banu aadamka dhan balaalkoodu meeshuu ka bilowday weeye asalka shirkiga banu aadam oo dhan waxay yidhahdeen culummadu laba shay buu iska saarnaa asalku waa qubuuraha iyo taswiirta labadaas unbuu iska saarnaa marka wax badan oo muhiimad ah ayaa ku jira oo dadka ay muslimiintaahu ay u baahan yihiin wax ka ogaadaan ayadoo mas'alada looga hadlayo qaab sharci ah oo ujeeddadiisu aysan ahayn wax kale ee ujeeddadu ay tahay mowduucan oo ah mowduuc asaasi ah runtii muhiimad badanna ummaddan soomaaliya u leh oo dalaal badanna qayb ku leh haddana xasaasiyaad badan oo taagan wax ku leh in qofku ka ogaado inta sheekooyinka siyaasiga iska daayo wejka sharciga xukunka inuu ka ogaado muhiimad weynay leeda sababtaa qofka wax anfacayaa waxay tahay xukunka sharciga ah ee diinka islaamku uu mowqifku ka taagan yahay mas'alada inaad ka ogaato markaasaad wixii xaqana xaqnimo aad u oqoonsato wixii aan xaq ahaynna aad u oqoonsato xaqdarro inay yihiin muhiimad weyn oo qofka shaksiyan adduunkiisa iyo aqiradiisa u anfacaydo ilaahay maalinku horta uu keligiis yahay anfacaydo weeye insha allahu marka muxaadarada waxaan rabaa waqtigeeda inaanan beerdarayn muxaadaradana insha allahu sheekh axmed maxamuud maxamed sheekh axmed yaroo taqaanaa insha allahu aan uga rajaynayno qayr badan inaan uga faa'iidi doono oo cilmi daqiiq ah oo aan waxa weeyaan ahayn un war oo iska qubanaa laakiin nuquul insha allahu aanna rajaynayo ragga khaasatan dullaabta qalimaantooda iyo buwaagtooda inay wax badan wataan oo ay wax badan ishaaraad badan qortaan ayaan insha allahu ku soo dhoweynayaa asaga ayaana masalada noo qaada dhigi doono wabilahi towfiiq wa sala allahu cala nabiyina maxamed
in alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdih illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشhهd أn lا إلaه إlا الله وحdه lا شhريka لh وأشhهd أن محamdا cabdه وrasuuله أma bعdu kelmadda sida loo sheegay waxay ku saabsan tahay axkaamta qubuurta marka kelmadda waxaan u qaybi doonaa in shaء الlahu taعaalى madkl ama muqadama iyo baabka koowaad oo ku saabsan hay-ada mashruuca ah ee qubuuraha sharcigu u xadeeyey ee uu talagalay baabka labaad wuxuu noqon doonaa hay-adda mamnuuca ah hay-adaha mamnuuca uu reebay hay-aadka mamnuuca sharcigu uu reebay iyo in la zuuliyo waxa ku soo arooray iyo sharcigu waxa uu ka yiri baabka saddexaad waxa uu noqon doonaa in sha allahu tacaalaa itikhaadu lqubuuri masaajid qubuurihii in masaajid laga dhigto iyadoon la dhisin ama ha la dhis ama yaa la dhisin in qubuurihii masaajid laga dhigto macnaheeda macna itikhaadi lqubuuri masaajid xikmada sharcigu xukunka sharciga ah iyo xikmada uu sharciga u reebay in masaajidda iyo qubuuraha laysku dhex yeelo baabka kale ee xigo kaas waxa uu noqonayaa in sha allahu tacaalaa qubuuruhu iyagu aslanbo fidno ma noqon karaan wax lagu fidnoobo oo ruuxa diinkiisa uga fidnoobo oo sanam la caabudayo oo kale ah qubuuruhu ma noqon karaan awthaan iyo asnaam la caabudo sharcigu iyadana muxuu ka yidhi arrintaa iyada ah iyo khaatima gebogebo intaasoo insha allahu tacaala mowduuca uu ahaan doonaa wixii aan marka ka gaari karno insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa muqadamada iyo labada baabee hore inaan caawa insha allahu tacaala aan siino baababka kale dhimanna inaan jalso kale ama waqti kale aan u yeelno ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigan uu abuuray jin iyo insi labadaba ah labadaa jinsi ee uu kallifay alla waxa uu u abuuray inay cibaadada u gooni yeelaan amar uu alla amrayna waxaa ugu weyn amarkaas oo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna waal-insa ilaa liyacbuduun jin iyo insi ma abuurin ilaa inay aniga i waxidaan oo ay cibaadada ii gooni yeelaan uun baan u sameeyey oon u abuuray buu ilaaha yidhi ambiyada ilaahay uu soo dirayna nebi kasta waxa uu la soo diray muhimaddaas ilaahay dadka u abuuray inay dadka ka dhaadhiciyaan oo ay u halgamaan oo shayga dadka yacnii biyo kama dhibcaanka ah oo dadka laga rabo inay u sheegaan kaasoo allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun rasuul kasta marka dacwadiisu waxay ahayd in ilaahay subxaanahu wa tacaala keligiis la caabudo ayay ahayd wuxuu ka reebay allah subxaanahu wa tacaala ummaddan jin iyo insi labadaba waxaa laga reebay in isaga loo shariig yeelo oo cibaadada keyrkii lala wadaajiyo albaab walba oo ay uga imaan kartana waa la xiray oo allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi marka uu ka hadlaayey dardaarankii alla uu dardaarmay allah subxaanahu wa tacaalana uu dardaarmay nebigana dardaarankiisii ahaa sidii ibnu mascuudba uu tilmaamay ninkii raba inuu arko dardaarankii nebiga oo shabaddii ay ku taallo ha akhriya aayadahan waxaa lagu hormariyey waxaan aan hadda sheegnay qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a waxyaabihii manhiyaadkee layska reebay anlaa tushrikuu bihi shay-an ayaa alla subxaanahu wa tacaala ugu hormariyey waxyaabaha marka albaab kasta ama jaranjaro kasta ee lagu gaaro in ilaahay keyrkii cibaadada loogu darana waa la albaabay oo alla subxaanahu wa tacaala iyo rasuulka way xireen oo way owdeen suuradaha marka ugu daran ee ugu muuqaalka badan uguna qadiimsan xilli kastana jirto ee dadka shirkiga gaarsiisaa waxaa weeyaan alguluwu fi saalixiin dadka wanwanaagsan ee saalixiinta oo lagu xadgudbo iyo in qubuurahooda markaa lagu fidnoobo sidaa darteed buu alla wuxuu reebay dadka wanwanaagsan in quluwi lagu sameeyo waa reebay oo wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala qul yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum gayra alxaq walaa tattabicuu ahwaa'a qowmin qad dalluu min qablu wa adalluu kaiira wadalluu can sawaa'i sabiil aayaddan marka alla ahlu kitaabka quluwiga oo uga reebay ee nebiga laleeyahy waxaad tidhaahdaa ahlu kitaabow diinkiinna ha ku xadgudbinina waxay waxaa ka horreeyey waxaa ka soo horreeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ciisaa basharnimadiisa inuuna tusay uuna baraayo taana marka ay tahay inaan nabi ciise lagu xadgudbin aayadaha ka horreeyey waxaa ka waxay ahaayeen malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu sidiiqa kaanaa ya'kulaani acaam marka inay cuntada cuni jireen oo baahi cunto ay u qabeen mar hadday baahi qabaanna inaysan macbuud la caabudaa inaynan noqon karin ayaa dadka lagu tusayaa aayadaha marka siyaaqaas leh qul atacbuduuna min duuni illaahi maa laa yamliku lakum daran walaa nafcan wallaahu huwa asamiicu alcaliim iyo aayadaha baa ka soo horreeyey marka nebiyullaahi ciise markii laga soo sheekeeyey bashar dhimanayo inuu yahay ee markaa isagii hooyadiisba ay cunto u baahnaayeen kadibaa la yidhi qul yaa ahla alkitaabi laa taqluu fii diinikum hayra alxaqi diinkiinna ha ku xadgudbinina oo xadgudub ha samayninoo ciise nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam ha ku xadgudbinina waxaan ognahay shirkiga nasaaradana kulligiis waxaa u asala ama uu ku salaysan yahayba nebiyullaahi ciisa oo ay ku xadgudbeen nasaaradii hore iyo kuwa maanta jooga kulligood oo markay dhibaatoodaan oo shiddo iyo dhibaato ay qabato nebiyullaahi ciisa bay u qayshadaan waxay yidhaahdaan ciisaa ku badbaadinayo ciise adduunyada wuxuu u yimid dadka inuu badbaadiyo oo uu siiyo badbaado inuu siiyo adduun iyo aakhiro marka waxyaabahaasa marka ilaahay uu ku tilmaamay inay yihiin quluwi dadka yacni saalixiinta lagu xadgudbo waana reebay nebiga sala allahu calayh waali wasalam sidoo kale albaabada quluwiga dadka wanaagsan ama saalixiinta lagu xadgudbo ama shirkigaba aan andhaho nebiga calayhi salaatu wasalaam waa daboolay oo waa ka xiray dadka oo waxaad og tahay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka ku hanuuniyey inaan isaga lagu xadgudbin oo bukhaari iyo muslim waxay soo saareen min xadiidi caaisha rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waxa uu yidhi bay tiri caaisha fii maradihi aladii lam yaqum minhu jiradii uusan ka kicin lacana allaahu alyahuuda waannasaaraa ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yahuud iyo nasaare allaha lacnado qubuuraha ambiyadooday waxay ka dhigteen masaajid lagu cibaadaysto oo lagu ag cibaadaysto caa-isha markaa waxay tidhi falowlaa daalika ubrisa qabruhu haddii aan laga baqaynin arrintaa inay dadku ku dhacaan qabrigiisa waa la muujin lahaayo meelaha bannaankaee dadka lagu aasaa nebiga lagu aasi lahay ee waxa gurigii loogu aasay meesha uu ku dhintay ayaa waxay tahay si aan loo ciiddiisa iyo inta loo barakaysto hadhow quluw aan loogu samaynin oo aan masaajid lagu cibaadaysta laga ag dhiganin qabrigiisa agtiisa ayb hayra annahu khashiya an yutakhada masjida laakiin nebigu wuxuu ka cabsaday bay tiri in qabrigiisa masaajid laga dhigto muslimiinta waa ka reebay nebiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisa iyo geeridiisa markuu dhinto kadib labaduba inay quluwi ku sameeyaan bukhaari saxiixiisa wuxuu ku soo saaray xadiidka raqamkiisu ee saddex kun afar boqol afartan iyo shan min xadiidi cumar bni alkhadaab radia allaahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam qaal nebigu waxau yidhi laa tuturuunii kamaa adrat innasaara bna maryam anigu ha igu xadgudbinina sida ay nasaare ay ugu xadgudubtay ibnu maryam ciise waaye faquuluu inamaa ana cabdun inamaa ana cabdun anigu waxaan ahay addoon faquuluu waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii alle rasuulkii ilaahay sidaa dhaha addoonnimona hayga sara marinina rasuulnimona hayga hoos marinina nebigu sidoo kale wuxuu ishaaray shaydaanku inuu dadka ku baadiyeynayo alguluwu fi saalixiin carabkoodana uu ka keenayo ama uu ku simbiririxinayo carabyadooda inay ku dhawaaqaan waxyaabo guluwi ah oo xaq alle uu leeyahay inay ugu dhawaaqaan dadka saalixiinta ah alimaam abu daawuud fii sunanihi wuxuu ku soo saaray kitaabu ladab afar kun sideed boqol iyo lix xadiidka ah raqamkiisu uu yahay baabu maa jaaa fii karaahiyati tamaadux baabkaas can cabdillaahi bni shikhiir radia allaahu canhu qaal waxa uu yidhi indalaqtu fii wafdi banii caamir ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam reer banii caamir wafdigooda ayaan la socday buu yidhi nebiga xaggiisaan aadnay faqulnaa waxaanu ku niri nebiga anta sayidunaa sayidkeennaa tahay adiga de nebigu sayid ma waa ahaayo ogow ana sayidu waladi aadama walaa faqra buu yidhi fa qaala nebigu waxa uu yidhi asayid allaah sayidku waa allah tabaaraka wa tacaala qulnaa wa afdalunaa fadlan wa acdamunaa qowlan markaasaan waxaan ku nidhi waxaad tahay ka noogu fadli badan xagga fadliga noogu weynaan badan xagga ixsaanka fa qaala markaasuu wuxuu yidhi nabiga quuluu biqowlikum aw bacda qowlikum hadalkiinna dhaha ama hadalkiinna qayb ka mida dhaha oo wax ka taga walaa yastajriyannakum shaytaan shaydaan younan markaa idin baadiyeynin oo carabkiinnu baadi uunan ka keenin uuna idin simbiririxinin xadiidkaa marka wuxuu tusaya inuu nebiga alfaadda dadka uu ka fiiri jiray uu ka koontarooli jiray shaydaankuna ay suurtagal tahay dadku inuu alfaadda iyo hadalka ay ku dhawaaqayaan inuu ku simbirirxiyo ammaanta qofka intay ka badiyaan xadkii uu lahaa ay dhaafiyaan markaa imaamu nasaa-i fii camali ilyowmi waleyla laba boqol iyo konton xadiidka raqamkiisu yahay iyo imaam axmed musnadka waxay ku soo saareen min xadiidi anas anna naasan qaaluu yaa rasuula allah dad baa waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow yaa khayranaa wabna khayrinaa wa sayidanaa wabna sayidinaa sidaabay dhaheen fa qaala wuxuu yidhi nebiga yaa ayuha nnaas quuluu biqowlikum hadalkiinna dhaha oo intan waa bannaan tahay sayidnimada iyo nebiga inaad ku sheegtaan walaa yastahwiyannakum shaytaan laakiin shaydaan iyu idin baadiyeyn intaad ka tagtaan hadhow marka hadallo keeni kara marka jaanibka yacnii rasuulka intaad kor u qaada istiraadaan marka aad quluwi kula dhacdaan iska ilaaliyo shaydaan iyounan idin baadiyeynin ana muxammadun cabdullaahi wa rasuuluhu anugu nebiga asaa issheegaya marka anigu waxaan ahay muxamed addoonkii ilaahay rasuulkii alle maa uxibu an tarfacuunii fowqa mansilati alatii anzalani allaahu casa wajal anigu ma jecli inaad iga sara marisaan derajadii ilaahay i dejiyey meeshii alla i dhigay aniga inaad kor iiga qaadaan ma rabo marka haddii aynan dhici karinba si kastoo dad waxaa jira ku dhahayo si allaale si kastoo nebiga ah u ammaanto adiga maba gaari kartidba ammaantiisa xaqeeda marka maba lagu baadiyoobayo wax allaala waxaad nebiga ku sheegto maba gaari kartid inaad qadarkiisa dhaafisaba de inay dhici kartaa nebigaa dadka ka reebayo waa kan sala allahu calayh waali wasalam hadalkan marka nebigu uu yidhi sala allahu calayh waali wasalam waa noloshiisii markii uu noolaa inaan lagu xadgudbin oo quluwi inta lagu sameeyo aan xadkii lagala bixin ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay intaa marka nebiga kuma gaabsanin mana ku istaagin kelimaadkan bal waxa uu nebiga u gudbay xataa marka uu dhinto inaan quluwi lagu samaynin oo aan la caabudin oo rasuulka sal alla ly slam waxa uu yidhi sida alimaam axmed oo warinayo fi lmusnad min xadiidi abi hurayra raqamka yacnii ah imaam maalikna muwada'a uu ku soo saaray mufadal aljanadiina uu ku soo saaray fadaa'ilu lmadiina kitaabka la yidhaahdo abuu yaclana musnadkiisa uu ku soo saaray nebigu inuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga ha ka dhigin sanam la caabudo sanam la caabudo ilaahu qabrigayga ha ka dhigin buu yidhi marka maxay tahay hadalkaa rasuulka uu leeyahay qubuuruhu inay asnaam noqon karaan oo dadka ay ku fidnoobi karaan dadka muslimiinta qubuuraha ay ku fidnoobayaan kuwa gaalamaya marka ma ahan kuwa gaalada ee nebigu waxa uu ka qaylinayo ilaahay uu ka baryaayo waxa ay tahay kiis inaan lagu fidnoobin maxaa yeelay dadku axadka ay saalixa u yaqaanaan oo ay jecel yihiin oo ay wanaagga ka barteen ayay ku fidnoobaan sida qaalibkaa nacam quluwigiisay ku fidnoobaan iyo ka badbadintiisa taasaa marka nebigu uu leeyahay allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad haddii marka qubuurtu aynan asnaam noqon karin haddaan qubuurta la caabudayninba oo dad caabudaa aynan jirin nebigu ma dhaheen ilaahu qabrigayga sidaa ka yeelin sidoo kale waxaad ogaanaysaa xaqa alle intaa marka waxaa weeyaan waa geeridiisa kadib isagu markuu noolaayna saasuu ahaa markuu dhintay kadibna waa kaa quluwiga in lagu sameeyaa reebaayo dayib waxaad ogaataa marka qof walboo naga mida inuu ogaado ay tahay xaqa ilaahay waa ka sarreeyaa cid kastaa xaqiisa xaqa alla subxaanahu watacaala wuu ka sarreeyaa cid kastaa xaqeeda xaqa alla marka muxuu yahay xaqa alla waa in ilaahay la caabudo keligii shirkigana la tuuro in shirkiga la tuuro ilaahayna la caabudo ilaahayna marka cibaadada la caabudayaa waa mid isaga keliya u barax la oo alla wuxuu leeyahay alaa lilaahi diinu lkhaalis war hooy ilaahay keliya unbay u sugnaatay addiinu alkhaalis cibaado barxla oon cid kale waxba loogu daraynin ilaahay keliya iskale taasoona alla rabaa subxaanahu wa tacaala ayb wax kasta oo marka xaqaa ilaahay meel uga dhacaayo waxaa qasaba in la baabi'iyo la ibdaaliyo la tuuro oo aan la makaninin dhulka oo dadka muslimiinta in allaale intay awoodooda tahay isugu geeyaan in xaqa ilaahi subxaanahu watacaala uu kor noqdo wax allaale wixii xaqa alla wax u dhibaayana in marnaba yacni aynan noqonin mar walbaa yacni in la ibdaaliyo la baabi'iyo xigmada naloo abuurayna taasay ahayd sida aan tilmaannay ambiyada ilaahay weynayntooda iyo dadka saalixiinta oo la weyneeyaana taasay ku dhalanaysaa in alla xaqiisa la siiyo oo iyagana yacnii xuquuqda alla uu siiyey aan looga badinin taasay iyaguna jecel yihiin taasayna ku imaanaysaa oo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay maa kaana libasharin an yutiyahu llahu maa kaana libasharin an yu'tiyahu allahu alkitaaba walxukma walnubuwa uma yaquula linnaasi kunuu cibaadan lii min duuni illah walakin kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wbima kuntum tdrusuun wlaa yamurakum an ttakiduu almalaa'ikata wاlnabiyiina arbaaba ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun marka qof bashara oo ilaahay uu siiye kitaab xukun nebinimo uma ahaanin mana u habboona inuu yidhaahdo markaa dabadeed dadka uu ku yidhaahdo aniga addoommo ii noqda oo aniga i caabuda ilaahay sokadii walaakin kunuu rabbaaniyiin laakiin waxaad ahaataan buu leeyahay rabbaaniyiin dad yacnii ilaahay cilmigiisa dadka ku tarbiyeeyo ayb bimaa kuntum tucallimuuna alkitaaba wabimaa kuntum tadrusuun walaa ya'murakum an tattakhiduu almalaa'ikata waannabiyiina arbaaba rusushu umana aha inay idin faraan inaad malaa'igta iyo nebiyada aad ka dhigataan rabbiyaalo ama macbuudyaal la caabudo inaad ka dhigataan sidaa idin fari maayaan rususha ilaahay ayamurukum bilkufri bacda id antum muslimuun ma kufri buu idin farayaa markaad muslimiin ahaateen ka gadaale maxaa yeele in ambiyada ilaahay la caabudaa waa kufri nacam kaasayna nasaaradu ku kufrisay ku gaalowdayba nacam alxaafid ibnu katiir aayaddan markuu fasiraayo tafsiirkiisa waxa uu leeyahay maa yenbagii libasharin aataahu allahu alkitaaba walxikmata walnubuwa an yaquula linnaasi an yaquula linnaasi ucbuduunii min duuni illaah ay maca allah qof yacni ilaahay intaa siiye kitaab xikmad nebinimo uma aha inuu yidhaahdo dadka ku yidhaahdo aniga i caabuda ilaahay maciisa fa idaa kaana hada laa yasluxu linabiyin walaa limursalin arrintaa hadday nebi iyo mid la dirayoo rasuula aynan u cuntami karin walaa limursalin aynan u cuntamaynin fala anlaa yasluxa liaxadin min annaasi gayrihim biariiqi alwlaa waalaxraa qof aan iyaga ahayn oo dadka ka mida in ay u suubanaato waa waxaan dhacaynin haddii ambiyadii ilaahayba sidaa aynan u suubanayn cid kalena ma mudna dayna iyagu mudnayn cid kalena ma mudna ayb sidaasuu yidhi walihaada qaala alxasanu albasriyu sidaa darteed xasanulbasri waxa uu yidhi laa yenbagii hada limu'minin an ya'mura annaasa bicibaadatihi qof mu'mina uma aha mana u bannaana inuu dadka faro inay isaga caabudaan anigaaaniga halla i caabudo oo yacnii nadarka ii soo xirta haddaad yacnii dhibaata idinku dhacda ii qayshada waxii cibaado ahoo dhan aniga ha la ii soo iilo oo ha la ii soo sarfiyo inuu yidhaahdo uma aha qaala xasanulbasri waxauu yidhi wadalika ana alqowma kaana yacbudu bacduhum bacdaa sababta waxay tahay dadku waa isgumaysan jireen qaarkood qaarka kaley caabudi jireen ayb yacnii ahla alkitaab buu u jeedaa kaanuu yacbuduuna axbaarahum wa ruhbaanahum waxay caabudi jireen culummadooda iyo dadkooda cubaadda ah ayay caabudi jireen markaasuu wuxuu sheegay xadiidkii cadiy bni xaatim ee aayadda ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah ayuu markaa sheegay cadiy ibni xaatim waatuu yidhi yaa rasuula allah ma aynan caabudin waa kii nebiga ku yidhi soo intay wax xaaraan ah wax xaaraama intay u xalaaleeyaan soo kuma aynan adeeci jirin haa wax xalaala intay ka xarimaan soo kuma aynan adeeci jirin haa tilka cibaadatuhum xadiidkaabuu keenay markaa iyo aayadda markaa kadib uu ibnu kaiir waxa uu yidhi marka faljahalatu min alaxbaari walruhbaani wa mashaayikhi dalaal dadka waxa uu yidhi culummada axbaarta yahuudda ruhbaanta kuwa cubaadda ah cibaadada badan oo iyagu sawmacaadka iyo meelahaas ku jira wa mashaayikhi dalaal iyo kuwa yacnii baadida mashaayikhdeeda ah ayb yadkhuluuna fi hada dami waltawbiiqi waxay soo gelayaan eedayntan iyo haydaarintan ayay soo gelayaan bikhilaafi rusuli wa atbaacihim laakiin rususha iyo dadka muwaxidiintee raacay iyagu ma soo gelayaan min alculamaai alcaamiliina ah dadka culimmadu cilmigooda ku camal falo maxaa yeelay rususha iyo culummada fa inahum inamaa ya'muruuna bima ya'muru allaahu bihi rusushu waxay faraan waxa alla oo dadka faray wa ballagathum iyaahu culumadu yacni fa inahum culimmadu waxay farayaan innamaa ya'muruuna waxay dadka farayaan bimaa ya'muru allaahu bihi waxuu alla dadka faro wa ballagathum iyaahu rusuluhu lkiraam rususha wanaagsanna ay dadka ka soo gaarsiiyeen wa inamaa yanhownahum waxay ka reebayaan culummada dadka camaa nahaahum allaahu canhu wuxuu alla dadka ka reebay wa ballagathum iyaahu rusuluhu lkiraam rususha suubanna ay soo gaarsiiyeen dadka farusulu marka wuxuu yidhi rususha salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayhim ajmaciin hum asufaraa'u rusushu waa safiiro bayna allaahi wa bayna khalqihi alle iyo khalqigiisa u dhexeeyo maxay laakiin ugu dhexeeyaanna rususha alle iyo khalqigiisay u dhexeeyaan maxay ugu dhexeeyaanna fii adaa'i maa xamaluuhu min alrisaalati waxay soo xambaareen ee risaalo ah gudashadeeda wa iblaaqi alamaanati ammaanada loo soo dhiibay gaarsiinteeda hadalkan marka hadal diqo fara badan ay ku jirta towxiidna uu ka muuqda maxaa yeelay rususha annaga iyo allay noo dhexeeyaan laakiin maxay noogu dhexeeyaanna waxay noogu dhexeeyaan waxa ay tahay xujada inayna soo gaarsiiyaan saan ilaahay u caabudi lahayn inayna soo gaarsiiyaan ee ma ahan cibaadada aan alla caabudayna inaan iyaga u marayno oo iyaga intaan caabudno ilaahay bayna gaarsiinayaan inaan dhehayno maxaa yeeley shirkul wasaa'id baa kaas la yidhaahdaayo shirkul wasaa'id ruuxu inuunan ilaahay toos u caabudina waasito oo u maro waana shirkigii mushrikiin alcarab allana uu yidhi wladiina اtakhaduu min duunihi wliyaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfaa marka rusushu waa sufarada dadka ilaahay u dhexeeyo waxay ugu dhexeeyaan laakiin buu yidhi fii adaa'i maa xamaluuhu min alrisaalati wa iblaaqi alamaanati faqaamuu bidalika atama alqiyaam si dhammaystiran bayay ugu istaageen muhimaddaas wanasaxuu lkhalqa waballaguuhum alxaqa khalqigiina way u khayr meereen xaqiina way gaarsiiyeen hadalkan dheer marka waxaan usoo qaadnay waxa ay tahay muhimadda ku jirto oo ambiyadii ilaahayna dadka hanala caabudo ma dhihi jirin culimmada caamiliintana dadku sidaa ma dhahaan ee dadka jecel in iyaga nooc cibaado ah loo soo iilo oo loo soo sarfiyo waa mashaayikhu dalaal waa dadka yacni shuyuukhda baadida wa iyo a'immatu dalaala weeyaan ee bal ninka muwaxidka wuxuu qirsan yahay rusushu inay yihiin kuwa asaga iyo alla u dhexeeyo ilaahay uunan caabudi karin ee markaa yacni cilmi uu ku caabudo inaanu heli karin ilaa inuu cilmigaa iyaga ka qaata ma ahane laakiin ninka isku darsada ka waran rusulna cilmi kama qaadanayo aniga toosan ruuxdaydu ilaahay ugu xiran tahay markuu cibaadada samaynayana shiikhiisuu u marayaa ilaahay subxaana wa tacaala wixii marka rususha loo soo dirayna way ka tageen oo ay safiiro noogu ahaayeen wixii rususha ay iska beri yeeshay oo cibaadada ilaa cibaado ahna iyagii buu siiyey oo wuxuu siiyey yacnii dadaan rusul xataa gaaraynin buu siiyey marka halkaa waxaad garanay marka baadida iyo hawada qofkeeda sida ay u gelayso ayb halkaas marka sidoo kale tacdiimka rususha ayb rusushu waxay leeyihiin tacdiim iyo weyneyn marka sidaan la yidhaahdo rusul yaan la caabudin la dhaho weynayntooda miyaa laga soo horjeedaa oo la diiday mise inaan la caabudin laakiin la raaco iyaga dariiqooda ayaa tacdiim u ah rususha sidaan ognaha rususha tacdiimintooda iyo weynayntooda waana la faray rasuulka litu'minuu billaahi wa rasuulihi wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuhu wa tusabbixuuhu bukratan wa asiila saasaana la faray laakiin tacdiimkaa laba nooca tacdiim rasuulku jecel yahay iyo miduu necab yahay kan rasuulku uu necban yahay tacdiim lama dhaho waxaa weeyaan waa shirki waa dariiq xun oo lagu naar mudanayo midka uu jecel yahayna waa kii asxaabtiisa uu barayo in la raaco la jeclaado lala jihaado maciisa dariiqiisa iyo diintiisu inay kor noqoto la jeclaado xadiidkiisa dadka la gaarsiiyo isaga lagu daydo weeyaan walidaalika marka ibnu cabdilhaadi raximahullah ibnu cabdilhaadi raximah اllahu tacaala sheekha la yihaha alxaafid alcallaama alusuuliyu lugawiyu moxamed ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa la yidhaha asaarib lmunki safxada laba boqol sideetan iyo sideed waxa uu leeyahay ibnu cabdilhaadi waa xaafid ibnu kathiiru ku waqti ahaa aqraanna waa ahaayeen isaga iyo ibnu kathiir fac bay ahaayeen abulxajaaj ilmizi bay cilmi ka wada qaateen abulxajaaj almizi sheekha tahdiibulkamaalka iska leh abulxajaaj oo sheekhiisa ah ayaa wuxuu leeyahay weligay lama kulmin ibnu cabdilhaadi ilaa wastafadtu minhu waan ka faa'iidaystay buu leeyahay tarjamo fiicanna ibnu xajaraa ka bixiyey kitaabkan la yidhaahdo adduraru lkaamina marka culamo waxaan tarjamadeeda xoogaa ugu yar dheeraanaya tarjamadiisa waxay tahay inaan laysdhihin marka nin shiikha la sheegaba aqwaashiisa lasoo naqliyaba qofkaasi waa wahaabi iyo wax lamida inaan la dhihin nacam bal quruun dawiila ayuu ka horreeyey nacam dheer ayuu ka horreeyey xagga cilmigana soddon iyo yacni da ahaan soddon iyo dhowr buu ku dhintay laakiin waxaa looga marqaati kacay xifdi xadiid cilalka inuu aqoon badan u lahaay usuulka inuu ku aqoon badnaay luqadana inuu aada u yaqaanay nacam tarjamadiisana marka ibnu xajaraad ka fiirinaya kitaabkiisa adduraru lkaamina la yidhaahdo wuxuu leeyahay sheekhaas marka faina tacdiimahum rususha tacdiimintoodu ka hadlaaya faina tacdiimahum inamaa huwa biaacatihim rususha weynayntooda inamaa huwa biaacatihim wax kale maana waa in rususha la adeeco wa tibaaci amrihim amarkoodoo la raaco wa maxabatihim in la jeclaado wa ijlaalihim in la weyneeyo faman cadamahum qofkii weyneeyo bimaa huwa caasin lahum bihi qofkii rususha ku weyneeyo wuxuu iyaga ugu caasinaya wax rasuulka uunan kuu dirin ou kaa reebay ayaad isaga ku weyneynaysaa kaasuu sheekhu ka hadlayaa faman cadamahum bimaa huwa caasin lahum bihi lam yakun dalika tacdiiman waxaas tacdiim lama dhaho sharci ah bal huwa diddu tacdiim maxaa yeeley bal iskaba dhaafe tacdiimkuu ka soo horjeedaa fa innahu mutadaminun maxaa yeeley wuxuu keensanayaa tacdiimintaas ou tacdiiminayo si khaldan oo u tacdiiminayo mukhaalafatahum wa macsiyatahum mukhaalafadooda iyaga rususha inuu khilaafo inuu caasiyo falow sajada alcabdu lahum addoonku hadduu rususha u sujuudo ow dacaahum min duuni illahi ama rususha ou baryo ilaahay sokadii ow sabbaxahum ama rususha ou ku tasbiixsado ow daafa biqubuurihim ama qubuurtooda ou dawaafo watakhada calayha almasaajida wasuraj qubuurtii ou ka dhigto marka masaajid iyo ou ka dhigto ow ahbata lahum khasaa'is arubuubiyati ama wax rabbi ou la gaar yahay ayuu rususha u sugay ayb wanazahahum can lawaasimi alcubuudiyati addoonnimadiibuu ka nasahay rususha oo wuxuu yidhi rususha addooma lama dhihi karo addoommo ilaahay ma ah ayuu yidhi wadacaa ana daalika wuxuuna sheegtay ana daalika tacdiimun lahum arrintaas waa tacdiim uu yidhi rusushan ku weyneynaynaa kaana min ajhali innaas qofkaasi wuxuu ahaanayaa dadkan ugu jaahilsan wa adallihim ugu baadinimo badan wahuwa min jinsi tacdiimi nasaara lilmasiix waana nooca nasaarada tacdiiminta ay ciise tacdiimiyaan oo kale wa nasaarada ciise waa tacdiimiyaan miyaa la dhihi karaa may lama dhihi kara maxaa yeele waaba ku diidayba waxuunan jeclayn oo dhibsanayo ayaa ayay leeyihiin waa ku weyneyneynaa arrintu marka maaha waxaad adiga sheeganaysa waa sida sharcigu u arko tacdiimkaad adigu sheeganaysa maahna waa midka uu sharciga u arko kaana min ajhali innaasi waadallihim wahuwa min jinsi tacdiimi nasaara lilmasiixi xataa akhrajuuhu can alcubuudiyati ilaa ay addoonnimadiiba ka saareen oo ay yidhaahdeen ciise waa qaybna waa ilaah buu ka yahay qaybna bani aadan uu ka yahay laahuut iyo naasuut ay ku sheegeen sidoo kale shiicadu wuxuu sheegay shiikhu uu yidhi raafidadu cali ayaan weyneynaynaa bay yidhaahdaan haddana cali ma aysan weyneynin dad iyaga ayaa cali ugu nacayb badan maxaa yeele waxay ku tacdiiminayaan waxuu necbaa isaga cali in abuubakar iyo cumar la lacnado oo la caayo ma jeclayn waana necbaa bal waxaa ka soo aroortay inuu yidhi nin allaale ninkii iga fadila abuubakar iyo cumar jaladtuhu jalda almuftari nin muftari ah sida loo jeedlaan u jeedlayaa xad ayaan ku dhufana marka ninkii marka abuubakar iyo cumar ka hormariyo oo yidhaahdo iyagu waa gaalo cali adaadaa yacnii ninkii nebiga ka dardaarmay oho sidaa iyo sidaabaa tahay ma cali buu tacdiimiyey marka waa may halkaasna marka iyadu taa weeyaan ayb waxaa iyadana marka meesha ku jirta sidoo kale ayb kalaamkeenna hadda marka waxaan u jeedinaynaa ama aan u leexinaynaa cibaado waxa ay tahay nacam cibaadadu waxaa weeyaan wax kastoo alla loogu dhowaaday qowl iyo ficil ama turuuk ah xaaraan laga tegaayo ah qaala alimaamu shaaficiyu raximahullah kitaabkiisa risaalada alrisaala safxada toddobiyo toban wabtalaa daacatahum ilaahay dadka wuxuu ku yani ku imtixaanay isaga daacadiisa bian tacabadahum waa inuu yacni addoonsaday muxuu ku addoonsadayna biqowlin qowl wa camalin camal wa imsaakin iyo ka joogid can maxaarima xaaraam ay ka joogaan xamaahumuuhaa iyaga laga reebay halkaa marka waxaa nooga soo baxday cibaadada waa daaco daacaduna waxay ka kooban tahay amar iyo nahyi wax ilaahay sameey ku yidhi ficil ha ahaado qowl ha ahaado wax alla kaa reebayo ka fogaaw lagu yidhi oo turuug ah intaasay ka kooban tahay marka alimaam maxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaah juska koowaad saddex boqol afartan iyo shan ilaa saddex boqol afartan iyo sagaal waxa uu yidhi wacinda alculamaa'i ana cibaadat allaahi hiya ataqarubu ilayhi bidaacatihi walijtihaadu fii dalik culummada agtooda cibaadada alla la caabudayaa waxay tahay in alla loogu dhowaado daacadiisa laguna dadaalo taas cibaadaadka marka waxyaaba badan baa ka mida waxyaabaha cibaadaadka ka mida waxaa ka mida ducadaa ka mida ducadu waa cibaado sida nebigu uu yidhi adducaau huwa alcibaada ouna akhriyey wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum xaqiiqada ducaduna waxa ay tahay alimaamu alkhaaabi kitaabkiisa leeraa shanu ducaa sida uu ku tilmaamayo wa xaqiiqatuhu ducada xaqiiqadeeda idhaaru liftiqaari ilayhi u fiirso in yacnii la muujiyo baahi alla loo baahan yahay watabaru'u min alxawli waalquwa iyo in layska fogeeyo oo laga beri noqdo xeelad iyo awood xeeladaadii iyo awooddaadii xagga iska dhig inaa ilaahay u baahan tahay inaad muujiso ducadu taas waa xaqiiqadeedu waa taas wa huwa simatu alcubuudiyati cibaadada calaamadeeda waayo addoonnimadaada dhabnimadeeda waxaad ku muujinay baryaha alleh wastishcaaru dillati albashariyati dulliga basharinimada ahna oo laysdareensiiyo qof kastaa marka ee ilaahay keyrkii baryo faa marka yacni keyrkaa uu baryayo yacni ama iftiqaar ama tadallul sameeyo ama ha dhinta ama ha noolaadee tadallul ku sameeyo wax ilaahay maaha cid kale aanay awoodayno bani aadam sabab u ahayn ka baryo oo gacanta kaga hoorsado ilaahay buu cibaadadii ka leexiyey keyrkaaba u leexiyey maxaa yeeley ducadu waaba simat alcubuudiya waxaa ka mida sidoo kale ducada midda ugu khaasnimada badan oo ah alistiqaaatu istiqaaada alistiqaata waxaa weeyaan waa waa baryo laakiin khaas aho iyada waxay ku gaar tahay shiddo markay ku haysato ilaahay baa iskale midaana oo alla wuxuu leeyahay aman yujiibu almudara ida dacaahu wayakshifu suu wayajcalukum khulafaaءa alardi a ilaahum maca allah masaa-isha marka cibaadaadkaa lagu daray oo ilaahay keyrkii aan lala wadaaji karin ruuxa dhibaataysanee mudarkaa yaa ajiibo ayuu alla leeyahay marka kolkuu alla baryo oo xumida iyo dhibaatada haysana ka qaado ayb ilaahum maca allah waxaana lagu yaqaanaa mushrikiin alcarab kolka ay dhibaatoon yihiin oo dhibaatada iyo shiddadu ay ku dhacdo ilaahay keliya unbay u qaysho jireen oo alla aayaad fara badan buu ku sheegay faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waidaa khashiyahum mowjun kadulali dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albari faminhum muqtasid wmaa yajxadu biaayaatinawmaa yajxadu biaayaatina ilaa kullu khataarin kafuur wamaa yajxadu biaayaati illaahi biaayaatina taana halkaana waa kaga hadlay suuratu yuunusna ilaahay waa kaga hadlo waxa uu yidhi allah subxaanah wa tacaala huwa aladii yusayirukum fi lbari walbaxri xata ida kuntum fi lfulki wajarayna bihim biriixin طayiba wafarixuu biha jaaءatha riixun caasif wajaءahum اlmowju min kuli makan wadanuu anahu uxiiطa bihim dacaw اllaha mukhlisiina lahu اddiin lain anjaytana min hadihi lanakuunana min ashaakiriin waa saddex aayadood kuwa ka badanna waa jiraan waidaa masakum اduru fi اlbaxri dalla man tadcuuna ila إiyah falama najaakum ilى اlbari acradtum wakana اlinsaanu kafuura fii suurati اlsra intaa ilaahay wuxuu ku tilmaamay xaqiiqo jirto gaalada hadda joogtana waa noocaas un markay dhibaata ku dhacdo ilaahay bay u qayshadaan ayb waxaa dabagediyey marka arrintaa iyada ah dadka marka aan towxiidkana fahmin islaamkana u nisbo sheegtay in badanoo ka mid ah oo iyagu markay shiddo ku jiraan iyo markay aaran ay ku jiraan labadaba ilaahay keyrkii u yeerto mar kasto istiqaatadaana marka ilaahay baa iskale cid kalena alla lama laha subxaanahu wa tacaala xaqa alle waxaa ka mida nuduurta nadarka shardiga la xiranaayo oo nadarka waxaa weyn ilaahay baa iska leh isagaana hawaabiyo wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa ina allaha yaclamuhu mufasiriintu waxay leeyihin ilaahay waa og yahay macnaheedu waxa ay tahay hadduu ilaahay og yahay wuu hawaabinaya shayga haddii la hawaabiyaana waa cibaado cibaadadana marka ilaahay keyrkii looma sarfiyo looma leexiyo in badan oo marka cawaamta ka mid ah waxaan madqal uga dhigayaa arrimahan oo dhan waxay tahay dad badan oo cawaamta ka mid ah qaradka marka la yidhaahdo qubuuraha maxaa loo siyaartaa waxay ku wey waxay leeyihiin waxa ay tahay qubuuraha waxaan u aadnaa inaan shardi ka soo xiranno xoolihii baa naga baaba'ay abaar baa nagu dhacday ilmala-aan baa igu dhacday qofka hadduu jagahaayo wuxuu leeyahay jagadii ayaa halis iga gashay marka halkaas baan waxaan aadayaa buu leeyahay xaggaa iyo marka yacnii qubuurtii sheekh fulaan baan boo ayaan qabrigiisii siyaaranayaa ilaa ay noqotay cinda alcawaam qabri waxa loo siyaartaba ay ka fahamsan yihiin nadar in laga soo xirto xaqiiqada jirtoon ognahay oon yacnii arkaynana saas waay marka nadarkii ilaahay lahaa ama xaajadii alla loo doonan lahabaa keyrkiis loo doontay oo ninka marka la yidhaha sheekh hebel maxaad u siyaaranaysaa ood halkaa ugu socotaa shardi baan ka soo xiranayaa buu leeyahay marna xoolo ayuu sii wadaayo shardigii baan oofinayaa buu leeyahay nacam sanadkii horean siyaarada siyaaradeeda kale waxaasaan keenayaa baan idhi haddii ilaahay ilmaha ii caafiya waa haddaan yacnii haddii ama yacnii ilmuhu ii caafimaadaan markaasuu sii wadaa xoolihii meeshaas uu geynayawahaakada ilaa marka qaradkii iyo ulajeedada siyaaraduba ay meeshaa gaartay waxyaabahaas oo dhanna marka waxaa weeyaan waa diin ulmushrikiin waa caynu diini ilmushrikiin intan marka cibaadaadku waa ka badan yihiin laakiin intaan si gaara waxaan ugu soo qaaday madqalna barnaamijkan aan uga dhigay in yacni ay yihiin waxyaabo qubuuruhu asal ay u yihiin maxaa yeeley midka nadarka xiranayana qabrigu qabrigaas meesha ku yaallaa astaan u ah ayuu u socdaa mar walba isagoo nadarka u xiraa isaga ayuu ka xirtaa maryaha iyo calallada qabriga korkiisa loogu xiraa xoolaha dowada meeshaasu ku gowracaa halkaas ayuu ciid ahaan u tagaa waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan intii aan asnaaftan aan ka hadalnay hadda cibaadaada ilaahay keyrkii loo sarfiyo badanaa waxaa weeyaan dad maqbuuriina ayaa loo sarfiyaa oo loo yacnii aasanoo qubuurahooda marka la aadaa haddaba marka hadday marka mushkiladu ay tahay alguluw fi saalixiin qubuuruhuna ay qeyb weyn ay tahay waxaan marka kelmaddan marka ugu talagalnay madhalkii halkaasaan ku dhammaynaynaayo kelmaddan marka axkaamta qubuurahay ku saabsan tahay qaradka iyo ulajeeddada loo jeedinayo kelmaddanna waa laba shay laba shay shayga koowaad waxa ay tahay ahmiyada uu nebigu siiyey oo nebigu uu ka hadli jiray noloshiisa intuu noolaa ahmiyada uu siiyeyna aadaad ku arkayso ama waxaa kaloo ku tusaayo nebigu intuunan dhimanin shan maalmood ka hor isagoo xanuunsan ayuu soo kacay markaasuu sidan ku celceliyey lacana allaahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid waxa marka nebigu ahmiyaddaa uu siiyey ee qabla an yamuuta bikhamsin intuunan dhimanin shan maalmood ka hor sidaa uga hadlay in laga hadlaa way mudan tahay ee wax iska faakihaysiyo waqti lagu lumiyo iyo mas'ale ka muhiimsanaa jirta iyo maya hadday mas'ale ka muhiimsani jirta nebigu isagoo dhimanaayo sidaa uguma celceliyey maxaa yeele ruuxu markuu dhimanaayo wuxuu ku celceliyaa oo dadkana kala dardaarmaa meesha uu isleeyahay allaileh qofkan amuu ku halaagsanaa nebiguna naasix buu ahaa cid nooga khayr miiri og rasuulka ma jirto calayhi salaatu wasalaam mas'alo waa taas mas'alada labaad waxa ay tahay xaalaadkan oy dhacday in qubuur badan la dumiyey dalkeenna annaga dhexdiisa ayaa waxaa isdhex yaacay ama isku dhex darmay xaq iyo baatil baa laysku dhex daray dad badan baa qabrigii dumintiisii waxay ka dhigeenba yacnii inay tahay camal gaalnimo oo kale ah oo sharciga ilaahay aan ka mid ahayn waxay tilmaameen intaasoo adillaan haynaa qubuuraha in la dhisi karo masaajid in la dhex gelin karo waxaan qubuuraha in la dumiyaana hal xadiidun saxiixa kuma soo aroorin walaa mid mowduucan ku soo aroorin bay gaarsiiyeen xataa laa daciif walaa mowduuc midna kuma soo aroorin hadday marku arrintu intaa waa ka sii tagtayoo dad iska siyaasiyiin iska ah iyo kuwo kaloo yacnii aan diin aqoon u lahayn iyo nin kastaad u tuurtay dalowgiisiibuu ku tuurtay xaaladdu markay sidaasoo kale tagto waxay u baahan tahay xaqa iyo baatilka in la kala bixiyo oo ayna isku darnaanin oo alla wuxuu leeyahay walaa talbisu alxaqa bilbaatil wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun xaqii baatilkii haddii laysku dhex daro isku darmaan ruuxii caamiga ahaa oo kala garan waayo waxaa dhalanaysa marka in cilmigii in badan kamida laga kamida laga qariyo taana waxay keenaysaa ama ay sababaysaa in dadku mar labaad ay ku laabtaan wixii nebigu uga digay calayhi salaatu wasalaam markii horena shirkiga uu kusoo bilowday in lagu laabto ayb nebiguna waa ka hadlayo waxa uu yidhi laa taquumu saacatu xataa tatariba alyaatu nisaa'i dowsin calaa dilkhalasa saacaddu dhici mayso ilaa haweenka reer dows baridooda ay dhaqdhaqaaqdo yacnii ay safraan waayo haweenku hadday gaadiid yani awr ama gaadiid ay raacaan dabcan marka waa waa dhaqdhaqaaqaas yacnii ay safraan unbaa loo jeedaa xataa tatariba alyaatu nisaa'i dowsin maxay marka ku dhaqdhaqaaqaysaa baridooda ay la soconayaan meel dheer uga soo safraayaan calaa dilkhalasa sanamka dilkhalasa la yidhaahdo su-aal aan isweydiinay sanamkii dilkhalasa oo saxaabadu baabi'iyeen sideebuu mar labaad intuu soo laabto haddana loo caabudayaana cilmiga inuu baaba-o waayo cilmigii towxiidka in dadku la bari waayo la qariyo aan la nashirinin markii towxiidku meesha uu ka baxo aqoon ahaan ay yani looga tago in dadka loo sheego waxaa dhalanaya marka in shirkigu uu soo noolaado shirkigu markau soo noolaadona shaydaankii nimankii hore u sheegay inay waddi iyo suwaac iyo yaquud iyo yacuuq caabudaan ayaa kuwaanna u sheegaayo inay saalixiinta caabudaan waxaa ka hortaagan marka waxay tahay aahaaru nubuwa nebiga aahaartiisa intay nooshahay shirkigu waxaa weeye waa qamacsan yahay inta ay nebigu aahaartiisu yaraatana shirkigu intaas ummadda u jiraan ilaa marka cilmigu sida u baaba'ayo u baaba'ayo u baaba'ayo waxaa la gaarayaa asnaamtii in la soo celiyo cibaadadooda oo laato iyo cuso iyo dulkhalasa kulli la caabuyo taas marka masaladu waxay tahay labadaas weyaan ahmiyadu nebigu siiyey iyo xaqa iyo baatilka isku darmay in la kala sooco oo la yidhaahdo xukunka sharcigu waa saa iyo saa filqubuur waxaan ka hadlayna marka waxa ay tahay qubuurta axkaamtooda xukunka sharcigu uu ka qabo xukunka mas'alada in laga hadlaana waa mas'alo xukunkan sharciguna amray sida loo fulinayana mas'alo kale masalada aan ka hadlayaa ma ahan habkeen loo fuliyaa tanfiidkiisu waa sidee yaa fulinaayo iyo waxyaabaha lamidkaa ma ka hadlaayo ee horta xukunka sharcigaa muxuu yahay xukunka sharcigaa muxuu yahay maxaa yeeley xukunka sharciga in la fahmaa waa baab waa mas'alo tanfiidkiisa iyo fulintiisa waxa ka dhashaana waa mas'alo kaloo qawaacidu shareeca u laabanaysa iyada laftirkeeda oo u laabanayso ictibaaru lmasaalixi walmafaasid mas'ale u laabanaysa weeyaan taa iyadaa laftirkeedana sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah kitaabkiisa la yidhaahdo iqtidaau siraati almustaqiim mukhaalafat asxaabi aljaxiim safxada saddex boqol soddon iyo kow wuxuu leeyahay dabcada daarulkitaab alcarabi meesha acyaadda uga hadlo wuxuu leeyahay wandur mashtamalat calayhi alafcaalu afcaasha aad samaynayso waxa ay koobsanaysa fiiri min almasaalixi alsharciyati walmafaasidi ee masaalix iyo mafaasid ah bixayu tufariqu bixayu tacrifu meel aad garanayso maa yenbagii min maraatibi almacruufi wa maraatibi almunkari waa inaad fahamto macruufka maraatibta uu leeyahay munkarka maraatibtiisa xataa tuqadima ahamahaa saad u hormariso kan ugu muhiimsan cinda almusaaxamati markay isciriiriyaan dhowr maslaxo tan ugu muhiimsan waa inaad hormarisaa marka hadday dhowr maslaxo isugu kaa timaado kullina aadan wada qaban karin midda ahamkaa soo hormari maxay u baahan tahay marka maraatibteeda inaad taqaan masaalixda maraatibteeda ayb mafaasidana sidoo kale nacam bixayu tacrifu maa yenbagii min maraatibi almacruufi wa maraatibi almunkar xataa tuqadima ahamaha cinda almusaaxama munkarkii maraatibtiisu isaguna inaad taqaano markuu iskugu kaa yimaado midka ugu daran hormari kuwa kale gadaal u dhigo ayb markaasuu wuxuu yidhi sheekhu weliba fa ina tamyiiza bayna jinsi almacruufi wa jinsi almunkari wa jinsi اdaliili wa gayri اdaliili yatayasaru kaiiran wuxuu leeyahay in la kala sooco shaygan waa macruuf shaygan waa munkar shaygan waa daliil shaygan daliil ma ah waa fududahay buu i in badan fa amaa maraatibu اlmacruufi wاlmunkari macruuf iyo munkarka laakiin maraatibtooda in la kala garto say u kala waaweyn yihiin fa amaa maraatibu almacruufi waalmunkari wa maraatibu daliili daliilka maraatibtiisa fa amaa macrifatu maraatibi almacruufi walmunkari macruufka maraatibtiisa munkarka maraatibtiisa wa maraatibi daliili bixaysu tuqadimu cinda altizaami cinda tasaaxumi saad u hormarisa markay istasaaxumaan acrafa almacruufayn labada macruuf midka ugu macruufsan fatadcuu ilayhi aad dadka ugu yeerta markaa wa tunkiru ankara almunkarayni ood inkirto labada munkarkan ugu munkarnimada weyn sida aad yeesho wa turajixu aqwa daliilayni laba daliil hadday isku kaa yimaadaanna kan ugu xoog badan inaad rajaxdo taa in la aqoonsado fa innahu huwa khaasatu alculamaa'i bi hada addiin dadka diinkan u cilmiga leh waxyaabaha ay la gaarka yihiin aqoonteeda weeyaan marka masaalix mafaasid ictibaarintooda waa mas'ala mujmacun calayha lagu ijmaacsan yahay xukun fulintiisuna wuxuu u baahdaa arrimahaas marka hadda masaa-isha ku tacalluqda almasaalix walmafaasid iyo dawaabideeda iyo meelaha laga fiiriye iyo mawaadiic kalaba laakiin halkan waxaan u caqidnay waxay tahay mas'aladan xukunkeedu waa maxay sharciga ah marka xukunkeeda sharciga aan ka hadlayna insha allahu tacaala ayb inta aan sheegnay baanan u qaybsanaynaayo abwaabtii aan sheegnay iyaan u qaybinayna ko baabka koowaad marka alhay-at almashruucatu fii binaa'i alqubuur yaan ka bilaabayna hay-ada sharciga uu jideeyey in qubuurta looloo sameeyo yani fii inshaai alqubuur qubuura in loo la ahaysiiyo hay-ada mashruuca qubuurtu inay ahaato loo yeelay aasidda defniga iyo waxyaabaha ku tacalluqo iyo sida qabri la yeelayo ruuxu markuu dhinto in la aaso sida loo aasaayo iyo qabrigiisa sida laga yeelaayo horta waa arrin sharci ah oo sharciga laga qaato oo arrin tawqiifi ah oo sharci laga qaato sharcigana in lagu khilaafa aynan ahayn sida meydka sida loo dhaqo sida loo kafaniyo sida salaada loogu tukado ay dhammaan u tahay arrin tawqiifi ah ayaa duugistu iyo qubuurta qabriga loo yeelayana ay u tahay arrin tawqiifi ah alimaam ibnu turkumaani kitaabkiisa la yidhaha aljawhar alnaqiyu juska koowaad safxada laba boqol lixdan iyo lix wuxuu imaamu dabari ka soo raray aljawhar alnaqiyu ayaa la yidhaahdaa wuxuu daba taagan yahay kitaabkan sunan ulkubraha bayhaqi turkumaanina culimmada waaweyne axnaafta ee muxadisiintu ka mid ahaa kitaabkiisaa marka aljawhar alnaqiyubu wuxuu ku yidhi isagoo dabari ka soo raray hay-at alqubuuri sunnatun mutabacatun qubuurta hay-ada loo samaynayo waa sunno la raaco walam yazal ilmuslimuuna yusanimuuna qubuurahum muslimiintu kama aynan zuulin qubuurahooda inay tasniim u sameeyaan oo ay sidii yacnii korka ay uga sameeyaan kurus oo kalea saa usoo tasniimiyaan ayb taa marka meeshaa hadalkaa maxaan ka ogaanay waxaan ka ogaanay ahlucilmiga agtooda hay-ada qabriga loo samaynaya horta waa wax mutabaca ee wax layska bidcaystaa ma aha oo sidii la rabaa qofka u ka yeelo dadka ahlu cilmiga himamka ay u leeyihiin arrintaanna qubuuraha iyo sida ay u yaallaan inay soo naqliyaanna aaday u weyneyd ayb oo culamo badan baaba kutub ka aliftay wa minhum waxaa ka mid ah alimaamu alaajuri kitaab waxuu alifay la yidhaahdo sifatu qabri nabiyi sala allahu calayh waali wasalam qabrigii nebiga sida uu ahaa qarniga afaraadu ah imaamulaajuri marka wuxuu alifay kitaab ku saabsan qabrigii nebiga sifadiisa iyo hay-adiisa ayb xaafid ibnu xajar kitaabku kolleytaba yani madbuuc ma aha ayb marka laakiin xaafid ibnu xajaraa ka soo raray isaganam fatxulbaariga uga soo raray sida aan arki doonaba waxaa kaloo himamka culummadu qubuuraha inay ogaadaan hay-adeeda yacnii himiladooda arrintaa ku saabsan inay aad u weyneyd waxaa ku tusaayo alqaasim ibnu moxamed bin abi bakar caaishuu su-aalay oo wuxuu su-aalay inay u feydo qabriga nebiga caleyhi salaatu wasalaam itus buu yidhi qabriga nebiga iyo qabriga abubakar iyo cumar si uu hay-ada qabriga oo u arko waana soo naqliyey siday u yaalleen waana u tegi doonaa insha allahu tacaala oo wuxuu yidhi hooyoy ii feyd buu yidhi qabriga nebiga iyo qabriga saaxiibeynkiisa waa u feyday waa tustay wou arkay sidii uu ahaa buu soo guuriyey khulaasadu marka waxay tahay culammadii zamankan joogtayna sidoo kale abubakr ibnu abi shayba kitaabkiisa musanafka aathaar fara badan oo hay-adii qabrigii nebiga ayuu soo ayuu tilmaamay haddaba marka zamankan culimmadii nooleyd alimaam alcallaama cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi alyamaani kitaab uu alifay hay-ada qubuuraha ku saabsan la yidhaahdo cimaarat alqubuur ayuu alifay kitaab la yidhaahdo ayb ardadii sancaani sheekh ahna sidoo kale saan ka soo rari doonno kitaab laba kitaab ayuu alifay ee ku saabsan qubuuraha axkaamtooda iyo waxyaabaha kitaabkaas marka ma madbuuc ma ahan hadda laakiin mid kale oo mowduucaas qayb ahaan oo uga hadlay ayaa madbuuca kaasaanna insha allahu tacaala aan wax ka soo rari doonaa waqtigiisa markaan u tagno intan hore waxa ay tahay awalan qabrigu hay-adiisu waa sunna mutabaca sidaa haddaba haddaan ogaano qabri inta ugu yari waa inay noqotaa wax ruuxa asturo ka asturo dugaagga iyo raa'ixadiisa iyo yanii urka iyo waxyaabaha layskaga asturo ayb marka aasid ama qabri intaasa ugu yar wax ruuxan asturo inta ugu yar waa god isaga asturo markaana dugaagga iyo waxyaabahaasoo kale loogaga qariyo intaabaa ugu yar qabri allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi fabacث allaahu quraaban yabxaثu fi اlardi liyuriyahu kayfa yuwaarii sawata akhiih qaala yaa weylataa acjaztu an akuuna midla hada اlquraabi fauwaariya saw'ata akhii faasbaxa min annaadimiin ayb alimaamu dabri tafsiirkiisa aayaddan wuxuu yidhi walam yakun ilqaatilu minhuma akhaahu calima sunat allahi fii caadati اlmowta labadii bani aadam ee hore isdishay kii wax dilay ma uunan garanaynin qofka dhinto sida loo aaso ma uusan aqoonin walam yadri maa yasnacu biakhiihi lmaqtuul walaalkii uu dilay wuxuu ku sameeyana waa ma uunan garanaynin fadukira annahu kaana yaxmiluhu calaa caatiqihi waxaa la sheegay inuu garabka ku sidii jiray ayb xiinan waqti xataa araaxat jiifatuhu ilaa yacnii maydkiisii jirkiisii uu soo uray faaxaba allaahu tacriifahu assunnata ilaahay wuxuu jeclaystay inuu tuso habka loo aasaayo dadka dhinto assunnata fii mowta khalqihi faqayada allaahu lahu lquraabayni alladayni wasafa sifatahumaa fii kitaabihi labadii tuke ayaa marka ilaahay uu keenay midkood baa midka kale dilay markaasuu intuu god qoday ayuu ku aasay markaasuu yidhi yaa weylataa acajaztu an akuuna midla hada alquraabi kanoo kale inaan noqdo miyaan ka caajisay fa uwaariya markaa aan asturo sawata akhii fa asbaxa min annaadimiin halkaas marka inta ugu yar marka waa maxay qofkan in la asturo oo dadka un markaa iyo dugaagga laga qariyo inta ugu yari marka waa intaa weeyaan alimaamu nawowi raximah llah kitaabkiisa la yihah minhaaj aalibiin wuxuu yidhaahday aqalu lqabri xufratun tamnacu araa'ixata wasabuc qabri inta ugu yar waxaa weeyaan waa god raa'ixadana manciso dugaaggana reebto alimaam alqurtubi kitaabkiisa la yidhaahdo altadkiratu biaxwaali almowta wa umuuri alaakhira waxa uu yidhi waa mufasirka imaamka mufasirka kitaabka tadkirada wuxuu ku yidhi juska koowaad safxada saddex boqol iyo labo dabcada daarulminhaaji saddexda mujallad ah alqabru waaxidu lqubuur qabri waa qubuur mufradkeed fi lkatrati jamcu katra waa marka qubuur wa aqburun jamcu qila ayb wa yuqaalu lilmadfani maqbaratun meesha laysku aasana maqbara ayaa la yidhaahdaa wa xukmu lqabri qabriga xukunkiisuna waxaa weeyaan buu yidhi an yakuuna musanaman marfuucan inuu ahaado mid tasniim u samaysan hay-ad tasniim ah oon sinnayn marfuucan inuu sarreeyo calaa wajhi lardi dhulka uu ka sarreeyo qaliilan wax yar uu ka sarreeyo hayra mabniyin waa inaan la dhisin biiini waalxijaarati dhagax iyo dhooba inaan lagu dhisin waaljisi iyo yacni nuurad fa ina dalika manhiyun canhu arrintaa waa la reebay buu axaadiidtii buu markaa sheegay ilaa uu ka yidhi qaala culamaauna raximahumullah culimmadeennu waxay yidhaahdeen kariha maalikun maalig wuxuu kahday marka waxaan jeclahay istilaaxa marka kariha maalig shaafici culimmadii salafka shaarica marka kariha la maqlo karaahada dadka mutaakhiriinta ay u yaqaanaan ma ahano ruuxii ka tagana ajar buu helayaa ninkii sameeyana dembi ma leh taa macnaheedu ma aha maxaa yeele shaaricu waxyaabo waaweyn buu karaaha ku tilmaamay wa karaha ilaykum alkufra waalfusuuqa waalcisyaana kufrina karaahaadda mutaahiriinsay u taqaano kale ma aha sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi kullu daalika kaana sayi'uhu cinda rabbika makruuhan haddaad makruuhii usuululfiqiga ku dabaqdo usuuliyiintii mutaakhiriinta waxaad leedahay wixii ilaahay soo sheegay de shirki iyo waxaa ka mid ahaa yacnii zino iyo waxyaabahaas maal awaameeda la cuno ayaa ka mid a kuwaas marka makruuh miya marka maya xaaraam sidoo kale umka waxaa ka buuxda imaamu shaafici oo dhahay wa akrahu wa akrahu waxa uu sheegaya in waxyaabo xaaraam oo lacnadii kusoo aroortay ay tahay ayb marka haddaad wa akrahu aragto ama maalig waa kahday karaahada xaggan dambe un ha u qaadanin wuxuu yidhi marka kariha maalikun tajsiisa alqubuuri maalik wuxuu kahday qubuurta in la nuuradeeyo lianna dalika min almubaahaati wa ziinati اddunyaa maxaa yeele waa isku gufaan iyo adduunyo ziino adduunyo weeyaan wa tilka manaazilu alaakhira qubuurtuna waa manaazilu alaakhira walaysa bimowdici ziinatina ma aha mowdic qurux ma aha ziino iyo wainamaa yusayinu almayita fii qabrihi camaluhu meydka waxaa qurxiya qabrigiisa ku qurxiya camalkiisa ayb sidaas ayaa marka uu yidhi ilaa uu yidhi waqaala culamaa'unaa yusanamu alqabru qabriga waa la taagayaa xoogaa yar liyucrafa si loo garto kay yuxtaram si loo ixtiraamo wa yumnacu min alirtifaac waxaa loo diidayaa qabriga in la kor yeelo alkaiir irtifaac fara badan alladii kaanat aljaahiliyatu tafcaluhu oo jaahiliyadu ay samayn jireen fa inahaa kaanat taclii calayha qubuuraha kor bay u qaadi jirtay wa tabnii fowqahaa korkeedana waa dhisi jirtay tafkiiman lahaa wa tacdiiman weyneyn qubuuraha ay weyneyso ayb hay-ada marka qabriga ugu yari marka waa taasa amaa waxaa khuseeyo hay-adda daahirkaee qabriga intaad waxaan sheegnay waxaa weeyaan qabri maxaa ugu yar god la qodo oo meydka lagu qariyo waxaa dhici karta in godka inta la qodo meydka lagu qariyo bis la simo oon dadku aynan waxba u muuqaninba laakiin hay-ada hadda aan ka hadli doonno waa midda dadka u muuqan karto hay-ada daahirkaa midda baatinkaa lama rabo alhay-atu daahira sideeday tahay sharci ahaan inay u taallo kow alimaam muslim wuxuu soo saaray fii saxiixihi xadiidka raqamkiisu uu yahay sagaal boqol lixdan iyo sideed kitaabu ljanaa-is baabu lamri bitaswiyati alqabri tabwiibka waxaa iskale imaamu nawowi imaam muslim isa waxma baabaysanin wuxuu yidhi ana humaamata bna shufay xadaahu qaala waxau yidhi humaama kunaa maca fadaalata bni cubayd fadaalata bni cubayd ayaan la jirnay buu yidhi biardi ruum ruum ardiruum baruudis meel la yidhaahdo ayaan joognay fatuwufiya saaxibun lanaa saaxib annaga aan lahayn baa dhintay fa amara fadaalatu bnu cubayd biqabrihi fasuwiya fadaalatu bnu cubayd wuxuu amray ninkaa qabrigiisa in la simo qabrigii in la sameeya buu amray markaana in la simo fasuwiya waa la simay uma qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulkan maqlay ya'muru bitaswiyatiha isaga oo dadka faraayo qubuuraha in la simo hay-adan marka waxaa la yidhaahdaa attaswiyatu ama attasdiix isaga dhan inaan waxba lasoo koryeelin la simo qaala alimaamu nawowiy raximah llah fii sharxi hada alxadiid sharxa muslimka wuxuu ku yidhi fiihi ana sunnata ana alqabra laa yurfacu cala alardi rafcan kaiiran waxaa ku sugan sunnadu inay tahay qabriga inaan dhulka laga kor qaadin qaaditaan dhee badan walaa yusannam inaan la tasniiminin weliba waxaa laga qaadanaya inaan kurus camal loo yeelin oo la taagin bal yurfacu naxwa shibrin waa la kor yeelayaa qabriga naxwa shibrin taaka intii la eg waana la sima marka wayusadaxu waa la simaya marka waa kaasaa sheegay wa hada madhabu shaaficiyi tanna waa madhabka imaamu shaafici qabrigu inuu ahaado sidaanbaa imaamu shaafici uu qabaa waman waafaqahu iyo ciddii waafaqday wa naqala alqaadi ciyaad can akari alculamaa qaadi ciyaad ibnu musalqaadi ciyaad ibnu muusa asibti wuxuu isagu yidhi can akari alculamaa uu ka soo naqliyey ana alafdala cindahum tasniimuhaa sida afdalka waxaa weeyaan in markaa xoogaa la soo taago aan la simin oo kurs yar ama taag yar waa yahay wa huwa madhabu maalik saasaana madhabka maalik u laba shay baan marka hadalka nawowi ku ogaanay tasdiix iyo tasniim waxaa attasdiixu waxaa weyaan qabriga hal taakaa kor loo qaadaya waa la sima tasniimna waxaa weeyaan in markaa xoogaa tuur loo yeelo tasniim ayaa la yidhaha hay-adaas madhabka shaaficiga wuxuu qabaa adtasdiix tasdiixa ama taswiyada buu qabaa ayb sida marka xadiidka uu tilmaamayo waa tasdiixaas iyo taswiyada imaamu shaaficina qabriga inuu sidaa ahaadaa madhabkiisa uu yahay ayb dalaalada xadiidku marka waa dalaala waadixa dalaalada xadiidku way caddahay oo maxay ku caddahay in qubuurta la simo nebiguna sidaabuu amray amarka nebigu marka muxuu u jihaysanayaa marka amarka nebiga ma sunno miya mase waa waajib waa waajib amarka nebiga ilaa wax sunno ka dhigo in la helo mooyaane oo culummada usuuliyiintu waxay dhahaan al amru yaqtadi alwujuub amarku wuxuu keensadaa waajibnimo rasuulku hadduu amar bixiyo waa waajib ruuxii maya waajib maahna waa sunno yidhaahdaa daliil keen baa la dhahay ayaa la dhahaya kutubulusuul oo dhanna saas lagu taallaa ruuxa marka wujuubka ka leexinaya waa inuu la imaado daliil kale oo naqli ah oo nebiga ka sugnaaday oo qubuuraha in la dhisi karo kale sheegaya sidoo kale dalaalada xadiidku waa caam qubuuraha oo dhan waa camimaysaa maxaa yeele xadiidka waxaa ku jirto wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama ya'muru bitaswiyatiha qubuurtay u noqonay marka kadib marka khulaasada marka xadiidkan ku jirtaa waxay tahay altaswiyatu fi lqubuuri sunnatun mutabaca xadiidkan khulaasadiisu waxaa weeyaan in qubuuraha la simaa sunno mutabaca ah labo xadiidka labaad akhraja alimaam abu daawuud fii sunanihi abuu daawuud sunankiisa wuxuu ku soo saaray markuu taxta baab baabun fii taswiyati alqabri qabriga in la simo xaakim ibni mustadrag buu ku soo saaray can ilqaasim ibni muxamed qaala dakhaltu calaa caaisha qaasim wuxuu yidhi caaishaan u galay faqultu yaa ummii ikshifii lii can qabri nabiy sala allahu calayh waali wasalama wa saaxibayhi ii fayd nebiga qabrigiisa iyo labadiisii saaxiib fakashafat lii can alaaati qubuurin saddex qabri ayay ii fayday oo i tustay laa mushrifatin aan aad u muuqanin oon sarraynin walaa laaiatin walaa laadiatin alfaadan o dhan markuu shari doono isaga sharxaywalaa laadiatin dhulkana aan ku dheganayn mabduuxatin la fidiyey bibadxaa'i alcarsati alxamraa lagu fidiyey ayb laa mushrifatin almushrifu waa huwa almakaanu almurtafic allaadiyu waxaa weyn allaasiqu bilardi dhulka mid wax ku dhegan dhulka la siman mabduuxatunna waxaa weyn mabsuudatun tu la fidiyey ayb waalbadxu an yujcala martafaca minhu munkafidan xataa yastawiya albadxu waxay tahay wixii kor baa loo qaadaya haddana waa la sinsimaya meelaha yacni god iyo yacni qararka iyo godadka iyaa laga simaya saasuu marka mabduuxatinta uu jeedaa carsaduna waxa ay tahay kullu jawfatin munfatixatin laysa fiiha binaa waa meel kastoo dhisma ka dhisnay ee ban ah alcarsatu waxaa wey waa banka saasaa marka loo tilmaamay xadiidkan marka waa xadiid marfuuca buu noqonaya maxaayl waxuu marfuucu noqonayaa caaishaa fayday waa kan qabrigii rasuulka ee labadiisii saaxiib bay tiri qabriga nebiga marka arkidda la arkayo ee lasoo guurinayana sunno mutabaca ah maxaa yeel waa axwaal rasuulka ku tacalluqdo khulaasadu marka waxay tahay meeshan ku jirta xadiidkan wuxuu faa'iideeyey qabrigii nebiga iyo ka abubakar iyo kan cumarba inay ahaayeen qubuurun musadaxa qubuur siman bay ahaayeenan taagnaynen muaan aan ahayn yacnii kuwo dhulka ka taagan ma aynan ahayn dhulka korkiisa wax badan ka taagan haddii marka la yidhaahdo ibn abi shayba musanafkiisa waxaa ku sugan bukhaarina fii saxiixihi uu ku soo saaray ana sufyaan atamaar ayaa wuxuu yidhi dakhaltu lbeyt aladii fiihi qabru nabiy sal alla ly salam waxaan galay guriga oo nebiga qabrigiisa ku yaallo fa ra'aytu qabrahu wa qabra abii bakrin wa cumara musanama waxaan arkay qabrigii nebiga iyo kan abuubakar iyo kan cumar oo ah musanam tuur loo yeelay xoogaa taaka korkeeda inta la qaaday markaa tuur loo yeelay hay-adii tasniimka ahayd waa marka tan see loo jamcinaya marka qabrigii nebiga waa waa musadax waana musanam see loo jamcinaya marka imaamu nawowi ayaa jamciyeyoo waxa uu yidhi waxau yihi qaala albayhaqiyu raximah اllah صaxat riwaayat اlqaasim ibni muxamed riwaayadii qaasim waa ansaxday asaabiqa almadkuura fi اlkitaab wa صaxat hadihi اriwaaya riwaayadan sufyaan atamaarna way ansaxday fanaquulu marka waxaan leenahay buu yidhi alqabru guyira kamaa bayhaqi baa dhahaya alqabru guyira camaa kaana sidii uu markii hore ahaayo qaasim uu ku arkay waa laga bedelay fa kaana awal alamri markii hore qabriga nebiga wuxuu ahaa musadaxan yani dhulka la siman yani waxyar soo koreeya laakiin isu siman kamaa qaala alqaasim uma lamaa saqada aljidaaru gidaarkii markuu dhacay fii zamani lwaliid bni cabdilmalik wa qiila fii zamani cumar bni cabdilcasiis uslixa derbigii markuu xujrada derbigeedii dhacay waa la hagaajiyey markaasaa waxaa la sameeyey fa jucila musanaman qabrigii markaasa hey'a musanama ayaa loo sameeyey tuur camala loo yeelay soo ma aragtid marka saasaan ku jamcinaynaa buu leeyay marka qabrigii markii horena musadaxu ahaa markii dambena musanam buu ahaa khulaasadu marka intaasoo dhan waxay noqonaysaa labadaa xaalad inuu qabrigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ou ahaa tasniimkuna marka waa sunna saxaabadu ay ogaayeen tasdiixuna waa sunna saxaabadu ogaayeen alimaamu nawowi majmuuca juska shanaad wuxuu yidhi marka labadooda shaaficiyada agtooda yaa fadli badan marka labadaas heo labadaas waa mashruuc tasniimkii tasdiixi laakiin yaa fadli badan imaamu nawowi wuxuu yidhi tasdiixu lqabri wa tasniimuhu ayuhumaa afdal fiihi wajhaani laba wej oo asxaabtu leedahay ayaa ku jirto ayuu yidhi asaxiixu tasdiixu labada wej waxaa saxiixa tasdiixa altasdiixu afdalu wa huwa nasu shaaficiyi fi lum wmukhtasar اlmusani wabihi qadaca jumhuuru asxaabina almutaqadimiin asxaabteennii horena saasay gooyeen naska shaaficina waa sida saasay gooyeen wajamaacaatu min almutaahiriin minhum almaawardiyi wاlfuuraaniyi wاlbagawiyi wakhalaa'iqu wasaxaxahu jumhuuru اlbaaqiin saasay saxiix yeeleen kama saxaxahu lmusanifu sida shiiraazi uu saxiix yeelay wasaraxuu bitadciifi اtasniim qabriga in tasniim laga dhigana waa waxay caddeeyeen in laga fiicayo daciif ay tahay kamaa saraxa bihi lmusanifu wthaanii wejka labaad altasniimu afdal xakaahu lmusanifu shiiraazi wuxuu ka sheegay can abi caliyin atabari wاlmashhuuru fii kutubi asxaabina alciraaqiyiina wاlkhuraasaaniyiina anahu qowlu abi caliyi bni abi hurayra marka cinda shaaficiya maxaa marka wejka mutabaca ah ee saxiixa waa kee tasdiixi xeeranta la soo koryaala laysku sima isagadhanayb tafdiilkaas marka ay shaaficiyadu yidhaahdeen tasdiixa ayaa fadli badan taswiyadaa fadli badan ay leeyihiin maxay ku saleeyeen marka iyaga qabrigii nebigaa sidaa ahaabay dheheen labada riwaayana riwaayada qaasimay rajaxeen iyagu ayb soo ma garanin marka qabriga nebiga markaas ile saxaabaa joogta markaa ma ogtahay sida uu ahaa marka waa si saxaabadiina raalli ku ahaayeen idan marka waxaa weeyaan taasay marka ay u qabsadeen hay-adii mashruuca ayaan weli ku dhex jirnaa tan saddexaad alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga juska saddexaad saddex boqol iyo labo wuxuu yidhi rawaa abu bakrin alajuriy fii kitaabi sifati qabri nabiy sala allahu calayh waali wasalama kitaabkaa wuxuu ku soo saaray min dariiqi isxaaq bni ciisa bni binti daawuud ibni abihin can tamiim bni can gunayn ibni bistaan almadiini qaala waxau yihi ra-aytu qabra nabiy sala allahu calayh waali wasalama qabriga nabigaan arkay fii imaarati cumara bni cabdilcasiis oo waqtigii cumar bni cabdilcasiis uu amiirka ahaa fa ra'aytuhu murtafican waxaan arkay isagoo kor la kor yeelay naxwa arbaci asaabic afar farood afar farood ayuu dhulka ka sarreeyey afar farood markaasna goormaa la joogaa xilligii cumaru bnu cabdilcasiis waay fiirsa waa dhisan yahay ma ah ayb xaafid ibnu xajar marka aarkaa markuu saa u wariyey waa ka aamusay isilaaxa xaafid ibnu xajar fatxulbaariga hadduu ka aamuso yani xadiidka waxaa weya agtiisa waa ka xasan isilaaxiisa waa saas marka fatxiga wixii uu uga aamuso agtiisa waa ka xasan haddaba marka hadiga salafka sidaan buu ahaa zamankooda lama aqoonin qibaar qubada la dhisa iyo qabriga nebiga hadda saaad ogtihiin qubad cagaaran baa ku taala nacam korkiisa waa kan xilligii cumar bnu cabdilcasiisna waxaa laleeyahy afar farood buu ahaa marka xilligooda qibaabtan iyo qubadahan iyo siyaaraadkan shirkiga iyo maba jirinba xilligooda bal markii ugu horreysay ee qabri la aado oo siyaaro loo aado waxaan ujeedaa yacni siyaaro aan sharci ahayn ee loo safro ee markaa yacnii in la caabudo loo aado xilligii marka waxaa weeyaan raafidada ugu horreysay wax sidaa yeelo ciddii ugu horreysay kutub ka aliftana waxay ahayd ninkii la dhihi jiray ashaykhu nucmaan almufiid ninkaabaa ugu horreeyey xaju lmashaahidi waalqubuur ayuu ku magacaabay marka wax raafidada ama shiicadu ay bilowday ayay ahaayeen ee saxaabadii oo siyaare hiblaayo u socoto safar u aadayso ee ama qabri dawaafaysa ama qabri barakaysanaysa lama sheegin bal masaajidka nebiga qabri yacnii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xujradii uu ku aasnaa ee nebiga uu ku duugnaa markay masaajidka soo galaan ay nebiga marka salaamaan oo marka ila masaajidka la soo galo sunnadu waxay tahay bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi in la yidhaahdee markay sidaa yidhaahdaan xataa qabriga nebiga ma aad aadi jirin asxaabu rasuulillahi ibnu cumara waxaa laga soo naqliyey markuu safar ka yimaado inuu qabriga nebiga salaami jiray marka qofka yacnii soo galo oo kale inuu salaamo qabriga nebiga sunnadu way tahay iyadoo ibnu cumar atarkiisa laga faa'iidaysanayo laakiin saxaabadii madiine ku noolayd salaad walbaa markii la tukada qabriga noo fura aan u yaacne waxaas ma aynan aqoonin hadday yaqaaneenna waa laga soo guuri lahay haddii ay sidaa yeeli jireen waa laga soo guuri lahaa sidaan markaadadkan hadda jooga ay samaynayaan ma ahno marka salaadda la tukada masaajidda qaar noo furo qabrigii qabriga lagu yaacayo ma aha cumar bnu cabdilcasiis wuxuu dhintay laba boqol iyo afartii laba boqol iyo afartii ayuu dhintay cumar bnu cabdilcasiis raagan maxaan ka qaadanaynaa laba boqol iyo afartii qabrigii nebiga wuxuu ahaa afar farood ayuu dhulka ka sareeyey tan sii xasuusnaadama cafwan waxaan ujeedaa wax kale iga dhex gashay nacam cumar bnu cabdilcasiis qarnigii labaaduu dhintay qarnigii labaad ayuu dhintay maca daalika isagoo sidaa ah qabrigii nebiga afar farood ayuu ahaa ayuu dhulka ka sareeyey laba boqol iyo afartii waxaa dhintay waa imaamu shaafici cumar bn cabdilcasiis uma jeedo cafwan alimaamu shaafici raximahullah oo laba boqol iyo afartii dhintay ayaa isaguna wuxuu leeyahay walam ara qubuura almuhaajiriina waalansaari mujasasatan qubuurtii muhaajiriinta iyo ansaarta ma aanan arag iyaga oo nuuradaysan oo dhisan laba boqol iyo afartii qarnigii saddexaad bilowgiisa qubuuruhu ma aynan dhisnayn iyaduna halkaa idan ogow kitaabulumbuu sidaa ku yiri juska labaad safxada boqol iyo lixdan kitaabu ljanaa-is halkaa marka waxaa kaaga soo baxayo xilligii cumar bnu cabdilcasiisna qabriguna afar farood ahaa laba boqol iyo afartiina oo shaafici dhintayna qubuurihii muhaajiriinta iyo ansaarta ma aysan dhisnayn istinaa marka bayjuuri uu leeyahay wastathnaa bacduhum qubuura saalixiin qubuuraha lama dhisa markay leeyihiin kutubaha fiqiga ee uu leeyahay qaarbaa waxay ka soo reebeen qubuuraha saalixiinta istinahaas hadduu jiro qubuurihii muhaajiriinta la dhisi lahaa iyo kuwa ansaarta saalixiin ka waaweyn ma jirin bacda nebi sala allahu calayh ali wasalam shan alimaam abubakr bnu abi shayba kitaabkiisa musanafka can sufyaan atamaar wuxuu yidhi dakhltu lbeyt aladii fiihi qabru nabiy sal ly slam fara'aytu qabrahu wa qabra abi bakrin wa cumara musanama waa soo marna aarkan sidoo kale bukhaarina waa soo saara aarkan fii saxiixihi xadiidku marka waxuu tusayaa tasniimu lqubuur qubuuraha in hay-ada musanamka loo sameeyo aarka shanaad akhraja alimaam abu daawuud can ilmuطalib qaala lamaa maata cuhmaanu bnu madcuun cuhmaan bnu madcuun markuu dhintay ukhrija bijanaasatihi janaasadiisii baa la soo bixiyey fadufina waa la aasay markii sidaa la yeelay amara rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalam rajulan an ya'tiyahu bixajarin nebiga ninba wuxuu amray inuu dhagax u keeno falam yastadic xamlahaa ma uunan awoodin dhagaxa inuu qaado dhagax weyn buu ahaa culus faqaama ilayha rasuulullaahi sala allahu calayh ali wasalama rasuulkaa u istaagay faxasara can diraacayhi dhumadiisa ayuu marka uu xaydxaydtay qaala almualib qaala aladii yukhbirunii kii ii warramayaa wuxuu yidhi can rasuulilah iga warramaayey sala allahu calayh ali wasalam kaannii anduru ilaa bayaadi diraacay rasuulilahi sal ly slam waxaadba moodaa nebiga dhudhumadiisa caddaantooda hadda inaan eegayo kale xiina xasara canhumaa markuu feyday uma xamalahaa nebiga dhagaxii buu soo qaaday fa wadacahaa cinda ra'sihi madaxiisa agtiisuu dhigay meesha madaxa u yaalla qabriga xaggiisa ayuu dhigay wa qaala waxa uu yidhi ucallimu bihaa qabra akhii waxaan ku calaamaynayaa walaalkay qabrigiisa waadfinu ilayhi man maata min ahlii dadkii dhintana marka waa ku aasayaa oo ahl marka halkan xadiidkanna waxaan ka qaadanaynaa hay-ada qubuurta waxaa ka mid noqon karo bannaan calaamad in qabriga loo sameeyo waa bannaan calaamaddu marka waxay noqon kartaa cinda ra'sihi wax laga dhigo ama ha noqoto yacni dhagax madaxiisa agtiisa la dhigo ama yacni shay markaa un lagu garto calaamadan marka iyo dhismo qabri la dhiso isku mid miyaa dhismaha nebigu wuu reebaya waa reebay sida aan arkayno calaamadduna waxaa weeyaan shay in la dhigo qabriga madaxiisa haddii xadiidkan loo soo deliishado marka dalaaladiisa laga dhigo in la wareejin karo qabriga la dhisi karo qubad loo yeeli karo si calaamad ay u noqoto qabru fulaan calaamadiisii waaya sidaa maaha in la dhisaana waa la reebay nebiga asagaa reebay calaamadana asagaa sameeyey marka calaamad waa lagu gaabsanayaa dhismana ma banaano saan arki doono marka waa fiihi aharka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa jawaasu waqci alcalaamati cinda ra'si lmaqbuur maqbuurka agtiisa in calaamad la yeeli karo intaas axaadiidtii iyo aayad aayaddii iyo axaadiidtii baan uga baxayna amaa aataarta ku soo aroortay baabka alimaam moxamed bnu xasan ashaybaani waa tilmiidkii abu xaniifa kitaabkiisa layraa alaathaar juska labaad boqol iyo sagaashan kitaabku waa mabuuc aathaarka waa shaykhu limaami shaafici moxamed bnu xasan ashaybaani wuxuu yidhi can abi xaniifata can xamaad can ibraahim kaana yuqaalu waxaa la dhihi jiray ibraahim anakhaci wuxuu leey waxaa la dhihi jiray irfacu alqabra xataa yucrafa anahu qabru fulaanin falaa yuuqa qabriga kor yeela intii la aqoonsado waxaanu inay qabri yihiin qabrigii hebel inuu yahay si aan loogu joogsaninba marka maxaa aarkanna laga qaadanayaa qabriga koryeelidiisa waa intii lagu garan karo waxaan inay qabri yihiin taana waxay ku xasilaysaa alrafcu qaliilan xer in la kor yeela sidii kii nebigaba uu afar farood u ahaa afar farood aarka labaad waxaa weyaan ibnu abi shayba warinaya fi lmusanaf kow iyo toban kun sideed boqol konton iyo toddoba aarka ah kow iyo toban kun sideed boqol konton iyo toddoba sanadkiisuu ku soo saaray ibnu abi shayba ilaa abi nacaama qaala wuxuu yidhi shahidtu maca muusa bni dalxa janaasatan muusa bni dalxa oo yani taabiciinta ka mid ah ayaan janaaso ayaan maciisa xaadire goobjoog ahaa faqaala wuxuu yidhi jamhiruuhu jamhiruuhu sidaa buu yidhi yacnii sannimuuhu qabriga intaad wax yar kor yeeshaan tuur u yeela ayb ibnulaiir wuxuu yidhi maaddatu jamhara markuu sharxaayey jamhiruu qabrahu ay ijmacuu calayhi turaab ciidda ku soo ururiya ciidda isku soo ururiya jamcan ururin walaa tudayinuuhu walaa tusawuuhu waxoogaa isu soo ururiya isku soo sima hasiminina waxaad yeeshaan marka ciidda kusoo ururiya hana dhoobaynin oo ha dhisinina marka markaad ciidda saa xagga xagga isaga keentaan qabrigii marka waxuu yeelanayaa tuur oo kale ahraj alimaam abu shayba sidoo kale ibnu abi shayba kow iyo toban kun sideed boqol lixdan iyo sagaal atarka ah bisanadihi ilaa cimraana bni xusayn annahu awsaa an yajcaluu qabrahu murabbacan wuxuu ka dardaarmay cimraan qabrigiisa inay ka dhigaan murabbac afargees wa an yarfacuuhu arbaca asaabic ow naxwu daalika afar farood inay kor u qaadaan intiia dhulka ay uga kor qaadaan camalkii saxaabada fii rafci lqubuur marka waa sidaas ibnu abi shayba wuxuu wariyey aharka raqamkiisu yaa koo iyo toban kun sagaal boqol iyo toban iyo toddobo can cabdillahi bni shuraxbiil anna cuhmaana kharaja cuhmaan baa soo ayaa baxay fa amara bitaswiyati alqubuuri qubuuraha in la simo ayuu faray fiir mas'ale muhiim a waay marka qubuuraha in la simo oo la kormeero oo kuurgal lagu sameeyo oo qubuuri inta la kormeero la yidhaha qabrigii hay-adii sharciga aan ahayn u dhisan yaha la yidhaha in la dumiyo oo markaa la yeelo yacnii hay-adii saxda ahayd loo yeelo waa camalu alkhaliifati raashid cumaan calina waa u tegi doonaa insha allahu tacaala cumaan ayaa marka faamara bitaswiyati lqubuuri qubuuraha in la simo ayuu amray fasuwiyat waa la simay ilaa qabra ummi camrin ibnati cumaan qabrigii gabadhi cumaan ma ahani cumaan gabadhou dhalay oo ummu camrin la dhihi jiray qabrigeeda ma ahani fa qaala cumaan markuu saa u korbeelay wuxuu arkay qabri si uusoo yaro taagin markaasuu wuxuu yidhi maa haada alqabru qabrigaani muxuu yahay waxay ku yidhaahdeen qabru ummi camrin waa qabrigii ummi camr fa amara bihi fasuwiya isagana wuxuu yidhi hala simo halaga daayay sidan buu yidhi halkan marka waxaa ku cad camalu saxaaba camalu khaliifati camalu lkhaliifati araashid cuhmaan inuu sidaan ahaa masaladu marka masale ma ahan yacnii ama ku dhisan siyaaso iskaga dhisan oon diin ku dhisnayn ma aha mas'aladu ma ahan mas'alo yacnii gaalnimo ana ma aha mas'alo bidca ana ma ahan hore aan loo aqoon jirin ma ahan mas'alo hore loo yaqaano waa tan aharka shanaad waxaa weeyaan ibnu abi shayba isagana soo saaray kow iyo toban kun sagaal boqol iyo labaatan weyaan can abi mijlaz taabiciga la yidhaha laaxiq ibni xumayd taswiyatu lqubuuri min asunna ayuu yii qubuurta oo la simo min asunati weeyaan intaanoo aathaara marka wax istinaa haddaba maqasheen hay-ada qubuurta waa sidaan baa leey ilaa qabrigii reer hebel cid tiri ma laha ilaa qabriga nebiyaalka lama dhihin ilaa qabriga saalixiinta lama dhihin ilaa yacnii qabriga nebiga lama dhihin xataa qabrigii nebiga waa arki waa maqlayseen oo afar farood ayuu xilligii cumar bnu cabdilcasiis dhulka ka taagnaa korkiisa wax istinaa ma jiran mutaakhiriintii dad yacni qarnigii tobnaad ka dambeeyey ayaa waxay la yimaadeen qubuurta saalixiinta iyagu si loo xasuusto waa la kor yeeli karaa waa la dhisi karaa ee si loo xasuusto waddi iyo suwaac iyo yaquuf iyo yacuuq maxaa loo caabuday iyaga nacam si loo xasuusto hadalkaas laftirkiisa ayaa wuxuu sababay in la caabudo oo macbuudiyaal laga dhigto wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasraa dad saa ibnu cabaas sida uu leeyahay dad saalixiinay ahaayeen markay dhinteen ayaa dadkii ay yidhaahdeen aan sawirno oo tamaatiilay wax u samayno oon agfari yacnii cibaadada ku xasuusanno ha la xasuusto markii dambena falamaa tanasakha alcilmu markii aqoon dadkii aqoonta u lahaa wixii waxaan loo sameeyey markii hore markay baaba-een oo cilmiga arrinkaa uu baaba-ay ayaa waxaa dhacday buu yidhi in markaa cubidat waa la caabuday marka arrinkan uu sheegaya laftirkiisaaba wuxuu sababayaa ilahay keyrka in la caabudo lidikraadan weeyaan waxaa la diidaya xusuustooda yacnii wixii ay dadka bareen cilmigii ay faafiyeen khayrkii ay ka tageen wanaaggii ay sameeyeen adduunka uga tageen baa lagu xusuusanaya ee qabri meel laga taagay maxaa lagu xusuusanaya walidaalika waad ogsoontihiin asxaabu rasuulillaahi maanta qaar baanba la ogeyn meeshay ku duugan yihiin haddana waa la yaqaanaa soomaa waa la xusuusan yaha soo maaha waa la xusaayo axaadiidta ay wariyeen baa ilaahay lagu caabudaa oo mar allaala markii la sheega radia allaahu canhu baa la dhahayaa haddana qabrigiisii ma taqaanin qabriga waxba kaalama maqna adigawaba kaalama maqna intaas marka waxaa weeyaan waa taas hay-adii marka waxaa weeyaan mashruuca ahayd hay-adii la reebay iyo duumintii wixii ku saabsanaa ayaa marka baabka koowaad baa halkaa ku dhammaaday khulaasatulbaabi alawal waxaa weeyaan hay-ada qabrigu inta ugu yar waa god yaroo meydka layskaga asturo inta ugu yar inta kale ee daahirkee muuqanaysana waa maxay laba hay-ad altaswiyatu ama tasdiixku magacaab iyo watasniim labadaaba la ogolay hal taako iyo wixii kasii yar in la kor yeelo calaamad qabriga waa loo samayn karaa intaasaan baabka koowaad ku aragno iyo adiladeeda oo qur-aanka aayaddii qur-aanka iyo xadiidtii rasuulka iyo aathaartii saxaabada iyo taabiciinta iyo keyrkooda ahlucilmiga laga wariyey baab baa halkaas ku dhammaaday waqtigiina waxaan u malaynayaa baabkan labaad haddii aan ku darayno sii wadayno baabkan saa uga baxayno oon yacnii berrii marka habeen dambe ama habeenada kale aan baababka kala dhammaystirayno waa kaas haddii muxaadarada dherarkeeda lagu xisaabtamay saddex xalqa ay tegaysana laa xaraja ayb halkaanaan ku joojinaynaa insha allahu tacaala baabka dambe iyo wixii aan ka gaarno ayaan habeen dambe insha allahu tacaala dhammaystiraynaa hadday dhammaan weysa muxaadarada insha allahu tacaala usbuuca kalean iyada laftirkeeda u gaarsiin doonaa waqtiga dhibaato male laakiin wax un saxiix ah ee ahlucilmiga ka sugan ee yacni aan isleenna waa sawaab inaan gudbinaan isku dayeynaa insha allahu tacaala isagoo yacni baxdi qoraalana waa yeeli doonaa insha allahu tacaala bilah towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam